Deegaanka dhaxan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ayaa laga furay shir dib u heshiisiin ah kaas oo lagu xalinayo shaqaaqa dhex martay laba beelood oo walaalo ah isla markaana uu qabtay maamulka gobolka Karkaar. Furitaanka shirka waxaa kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland, maamulka gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardho iyo odayaasha dhaqanka deegaanka. Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Siciid iyo taliyaha booliiska qeybta gobolka Karkaar ayaa si wadajir ah uga hadlay goobta iyagoona bulshada deegaanka ugu baaqay in ay ka wada shaqeeyaan nabadda.
nuxurku wuxuu yahay marka in aynu ka miro dhalina shirkan ilaahayna waxaan ka baryaynaa shirka inuu mid miro dhalan noqdo oo hadafka iyo nabadda ee, la doonayo oo hayn- aynu haysanno aynu ku sii xoojinno waxaan rabnaa cid kasta oo nabadda furo u noqonaysa cid kasta oo aqoonta furo u noqonaysa cid kasta oo wadaxaajoodka iyo dhibtaasu in la dhaayo furo u noqonaysa iyada in la soo dhoweeyo cid kasta oo ama daanta ha joogta ama daanta ha jirtee laisleeyahay arrintaa caqabad bay ku noqonaysaa ama inay ummadda dariska ah iyo walaalaha ah wax u dhammaadaan ma rabaan ciddaana dhagaha laga furaysto shaydaan baan u daynaynaa soo dhowaada Qaar ka mid ah dhaqankii ka socday labada beelood ee walaalaha ah ayaa soo dhaweeyay kulankan dib u heshiisiinta ah.
gogosha tan walaalayaal waa gogol nabdeed waxaannu u dhignay haddaannu nahay beesha abdiraxiin shaqaaqadii ka dhacday misir Ee, in lagaga wada xaajoodo inaynu kaga heshiinno gogoshaas sidaasaannu idinku dhignay inta inala joogta oo ehelka iyo tolkaana sidaas baan ku markhaatin gelinayna mar waxa weeye laba reeroo baanu nahay oo haddaannu isku dhaqaaqno waxba idinka hari maayaan baanu yidhi waa isku dhammaanaysaanid midda kaleetona qaba intaasoo kale reeraha isu jira dagaalkooda dagaal shaashiyaad baa la yidhaahdaa Een, guushii annagoo gacnaha ku wadno iyo yacni sacabbada na waan soo gogol keennay maatay dabcan waxaanu keennay meeshii lahayd baanu keennay waxaanu hor dhignay insha allahu waxgaradkeedii iyo ciddeedii yacni martida looga iga ahayd wanaagga aan intaas soo tukubinaynay waxaan fadlan ka codsanayaa cabdiraxmaan hartiyo sa- u saburteen haddeerna saburkiinna wada haddii lahayd maayey cabdiraxiinow sida aad ugu qurux badan oo ugu fiican waxaan rabnaa inaad nimankaas uga garbaxdaan gogosha aad dhigteenna waad ku mahadsan tihiin dhammaystirkana idinkaa laydinka rabaa waxaan rabaa inaan caddeeyo annaga ragga yayakan meesha idiin yimi oo hawshan muddada soo waday oo aniga iyo ragga kaleeto oo ama ugaaska ama xildhibaanka ama maamulka gobolka karkaar ka yimi annaga doorkayagii halkaanu maanta ku dhammaanaya